gobolka iowa ayaa soo wariyay in laba qof oo diray ay u dhinteen dhibaatooyinka la xiriiray covid nineteen tani waxay diratay guud ii dhimashada ka dhigaysay saddex jimcihii waxadaa caafimaadka dadweynahe iyo iowa waxaa ku dartay fifty six xaladood uu kalay oo fiican oo isku celcelisay a two hundred thirty five waxaa jiray isugeyn a three thousand seven hundred baaritaano xun tirada dadka reer sulanders iyo saameyntu sidoo kale way korday waxaa jiray cisaas cusub oo la xaqiiqiyay in woodbury monona iyo xadda dickinson county oo ah sideed qof dhammaan kiisaska cusub waxay ku lug lahayn dadka daaduudu tahay sixty one sano ama ka weyn imtixaanka waadida ee covid nineteen wuxuu bilaabmay jimcaha gobolka woodbury laakiin tijaabadu qof walbu diyaar umahan waxaa lagu qabtay qob guub anashaciin oo lagu talagelay bukaanada iyo iyadoo talooyin ay ka heleen dakatirta ay soo sheegeen lambarada cusub ee maanta gobolka woodbury wuxuu laheeyay saddex kiis oo laga xajiyay waxaa jir waa wanaagsan marka laga hadlayo xargabka ee nebraska hay-adda c d s waxay sheegtay in howlihu isu bedeleen mid baxsan oo u gudbay gobolka taasi waa lamid tii south dakota aya wuxuu weli arkaa cabuuq baxsan lambarada sheeqo la-aantay bishii february ayaa la sadeeyay maantay bishii hore aya wuxuu arkay xadika two point eight percent harka nebraska wuxuu ahay two point nine percent si kastaba ha noqotay kadib xiritaanka si looga hortaago faafitiinka covid nineteen sheegashada faa-iidooyinka shaqo la-aanta iyo gobol the suland ayaa cirka isku shareertay isbuucii hore aya waxaa jiray sheegashada forty two thousand oo seventeen jar laga soo qaatay isbuucii hore qaybta ugu weyn in ka bacdan thirteen thousand ayaa kaa timid qaybta oo ay ku jiraan bararka iyo maqaayadaha oo lagu amray inay xiran seventeen ka marso khamiista ayuu godoomiyahey amar ku bixiyay in xiritaanka la maaro ilaa iyo seventh april ururka maqaayadaha aya wuxuu lahay in ka bacdan twenty boqolkiiba maqaayadaha gobolka waxaa laga yaabay inaysan soo laaban kadib cudurkan nebraska waxaa jiray ku dhawaad sixteen thousand sheegashooyin bilow ah oo sheeqo lahaan ah uu laga xareeyay gobolka ilaa seven hundred ninety nine cusbucuu horay in kabacdan one thousand seven hundred qof u sugan south dakota ayaa gudbiyay dacwaan sheegasho la-aan sheeqo cusbucii lasu dafayay nine hundred and seven boqolkiiba ayaa kor uu kacday one hundred and sixty nine sheegashooyinka la xiray cusbuxu ka hor magaalada sioux city waxay qorasheynaysay in xarumaha ay ku xirto dadweynaha ilaa ogeysays diiray ah sababtoo ah covid nineteen faafida taas waxaa ka mid ah holka magaalada xadadeer madxafka dadweynaha iyo xarunta farshaxanka si kastaba si kastaba ha noqotay maqaladu weli si buuxda ayay u shaqeynaysay waxayna u qabato balamo ganacsi oo ku saleysan saldhigo xadidan wali waxaa jiri doonaa adeega qashinka iyo dib u warshadeynta mbaska garoonka diyaaradaha ayaa wali furan xarunta adeega macaamiisha ayaa kordhisay ka tanaasulada daamiinxa ganaaxyada iyo qiximada bilasha adeega iyo ganaha barinka ilaa iyo april 30